Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban labada gole ee Jubbaland ayaa booqasho ukurgelid ah ku maray deegaanada kala ah Fuumo, Suuban Salaamo iyo Jiroole oo dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kormeerka oo ahaa mid lagu qiimeynayay baahiyaha ka jira deegaanadaasi ayaa waxaa mas'uuliyiinta gudoomiyaha ku wehelisay ka mid ahaa wasiirada beeraha, gargaarka, biyaha iyo wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland waxaana wafdiga ay warbixino ka dhageysteen bulshada ay kula kulmeen deegaanadii ay soo mareen. Xildhibaan Maxamed Axmed Warsame Shiike gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka iyo anshaxa baarlamaanka Jubbaland ayaa ka warbixiyay safarka ay mas'uuliyiinta ku tageen deegaanada galbeedka Kismaayo.
waxaa booqasho deegaanka ee galbeed ee afartan kilomitir u jirto magaalada Kismaayo ee Jiroole booqasho ku yimi wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda Jubbaland wafdigaas oo ay ka kooban yihiin wasiirka beeraha wasiirka deegaanka iyo iyo dal- deegaanka iyo iyo dalxiiska wasiirka eh, wasiirka maareynta iyo masiibooyinka wasiirka biyaha ee dowladda Jubbaland waxaa ma halkan kormeerkaas ay ugu yimaadeen inay arkaan baahidaha deegaanka ka jiro iyadoo soo maray deegaanada Suubaan Salaamo Fuumo ugu dambeynna ay yimaadeen Jiroole wafdigaas oo gudoomiyaha hogaaminaya waxaa qada loogu sameeyay deegaanka Eh, iswaraysi guud iyo ay la yeesheen dadka deegaanka ku nool iyo odayaasha eh, deegaanka iyo gudoomiyaha deegaankaba waxay isla afkarteen in eh, wafdigaas ugu mahadceliyeen booqashada maanta ay soo booqdeen runtii annaga oo ah xildhibaanadii eh, ka- eh, deegaanka waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaas ay noogu imaadeen wasiirka uu hogaaminayo gudoomiyaha insha allah baahiyo badan ee deegaanka ka jirana waxaa la wadaagnay wasiirada waxaan rajayn doonaa inay eh, ka soo warbixiyaan ama ay ka soo jawaabaan baahiyaha deegaanka ay qabaan hadduu alliidmo aad ugu mahadcelinaynaa intaa iyo inka badan wasiirada kalena waxaan rajaynaynaa inay soo booqdaan deegaanada aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu